arrimaha aan maanta rabo inaan iskala hadlo waxaa kamid ah in hogaamiyaha goonigosaska somalilan uu booqanayo dalka sweden caafimaad ka haysto annagu marka waxaan u aragnaa in muusabixi cabdi uu geystay falal xadgudub ku ah bini aadamnimada geystayna xasuuq geystayna jiriyey xeerarka dagaalka ee adduunka iyo kuwa soomaalidaba ah taas daraaddeed aana ilaa iyo hadda suurtooba gelin in dadkii uu dembiga ka galay ay cadaalad ay helaan kuwii waalidkood awowayaashood uu ku dhintay xasuuqii igu geystay tacadiyadii igu geystay markaas saa daraaddeed waxa ay tahay haddii dal sida soomaaliya oo kaleeto oo musabixitay uu ka yahay ay gudan waayaan xaquuqdooda qofka falalkaas dambi samaysay inay maxkamad keenaan marka waxay tahay adduunyuhu caalamku in uu qofkaas cadaalada la tiigsado marka hadda markii aan ogaanay in mushabixi uu casimaad ka helay xisbi masiixi ah oo dimuqraadi ah in markaas aan aan taa ku daynay fursadaas ah in mashruucaasi keliyaas aysan ahayne laakiin isagana cadaaladda la horkeeno taas daraaddeed anugu saaka waxaan booliiska iyo xeer ilaaliyaha gaarka ah ee ku saabsan arrimaha falalka dembiyada caalamka ah horgeeyey in musabixi hadduu yimaado lasoo qabto su-aalana laga weydiiyo falalka dembi ee uu ku eedeysan yahay waayahay xusuuqaa sheegayso oo geystay musabixi muxuu yahay
waa aad bay u badan yihiin waa ka samahay waa dhici karta inaan hadda aan soo wada gaari karin way aad bay u fara badan yihiin laga bilaabo markii snm ay soo gashay oo dalka etoobiya ka soo gashay oo soo gashay soomaaliya ilaa iyo maanta oo ay bishu ay tahay kow iyo tobankii june labada kun iyo sagaanka intaa intii udhexaysay sanada dembi marnaba kama marnaan waxaa se ugu horeysay oo aan sheegi karnaa oo kuwii dhacay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii dilah iyo iyo boorame oo ilaamo dad gaaraya toddoba boqol ilaamo kun iyo toddoba boqol oo qof oo shacab ah oo aan dagaalka ka qayb gelayn dagaalka ka mid ahayn lagu dilay isaguna uu uu abaanduule uu ka ahaa taasi waa xadgudub xeerka caalamka ee dagaalka waa xadgudub xeerka bini aadamnimada ee dagaalka waa xeer waa fal loo loo qeexi karo inay tahay xasuuq
waayahay dacwadaada iyo dacwadaad ka gudbiseen musabixi ma waxaad la eeganaysay safar uu ama casimaad uu wadamadaasi caalamku ka helo mise horey baa waxaa jirtay dacwado kale aad u gudbiseen aada gudbiseen
waa mid laleeyahay way wadanka soomaaliya gudihiisa hadda cadaalad looguma saari karo oo ma ma ma ma kana aysan jirto nidaam cadaalad inta lagu horkeeno weliba keligiis maahana way badan yihiin taa markaan kuu sheegay lakin hadda isagaan ka hadlaynaa oo weliba waqooyiga soomaaliya way badan yihiin way badan yihiin laakiin suurtagal soomaaliya kama aha maanta in falal dembiyadka noocaasa oo xadgudubka bini aadanka iyo xadgudubka xeerarka dagaalka lagu hor keeno maxkamad soomaaliya taas suurtagal maaha laakiin adduunyada waxaa ka jirta marka ruux dalkiisu uu maxkamad horkeeni waayo falal tacdiyo u geystay sida kuwan ka hadlayo kale markaas adduunyadu marka ku sheeg marka ku heshiiyey in qofkaas oo kaleeto la hor keeno maxkamad waddan kaleeta ah markaasna dee taa baa soo si geysay anigu wadamo kale uu tegey ma garanayo waayahay rajo intee leeg baa marka ka qabtaa in muusabixi warqadaasi aada u dirtay ciidanka iyo mas-uuliyiinta waddankaasi in ay su-aalo weydiiyaan madaxweynaha muusabix
waxa ay tahay orda falalka dambi taa quraan kuu sheegay maaha haddaan dib ugu noqdo oo taas doorane bilaa ka dhacday qura maaha falalka kaleeto aan ku eedaynana waxaa kamid a kursi waxaa kamid a in dadka xayiraan xoriyadda laga qaado in la caburiyo in si sharci daraan loo xirxiro oo dhacdooyinkii laakacaan oo ka dhacday ah waxaan kaloo ku eedaynaynaa dembiga ah burburin heshiis oo ah si dama la xagare ka dhacday oo kaleeta ah intaasoo dhamina ay qawaaniinta caalamka ay qaybo kamida ay tahay haddaan usoo noqdo su-aashaada ah raje intee la-eg ayaan ka qabaa intaa la sameeyo dee horena way u dhacday oo markii ugu horeysay oo sweden muxuu ahaa hogaamiye kooxeed amase warlord degaan ooge ay qabato qofkii ugu horeeyey maaha horey u dhacday marka anigu dowladda sweden way ku khasban tahay oo mas-uuliyadda ay qaaday oo ay ka qaaday inay ilaaliso xeerka caalamka adduunka ayaa ku khasbaya qofka falkaa lagu soo eedeeyey inay baaris ku samayso marka haddii ay dhacdo oo u yimaado maba hubo eh inuu imaanaye laakiin haddii uu yimaado oo ay taasi ay dhacdo waa ku rajo weynaayey in haddana wax kale oo farsamo aanay dhicin in loo yeerayo in su-aala la weydiinayo haddii loo arkoona ay xorriyadda laga qaadayo marka taas waa mas-uuliyad sweden saaran ma aha wax sweden ay hadda siday ii doonto ay ka yeeli karto